oo wakiilka laga soo doortay deegaanka saala oo ka tirsan degmada lafey ee ismaamulka mandheere cabdirashiid maclin cusmaan ayaa deeq raashiina gaarsiiyey deegaanka saala iyo weliba deegaanada hoos yimaada sida deegaanada saala toosi megaag iyo weliba jabibaar raashinkan oo ay ka faa-iideysteen in ka badan toddoba boqol oo qoys ayaa isugu jira bur iyo weliba boorash cabdirashiid maclin cusmaan wakiilka laga soo doorto deegaanka saala ayaa sharaxaya raashiinka uu gaarsiiyey deegaanada laga soo doorta ee hoos yimaada deegaanka saala taya ahaan iyo weliba tiro ahaan iyo inta qoys ee ka faa-iideysatay raashinkaasi
maanta waxaan ku sugannahay saala award saala award oo ka kooban saala town towsi meygaag iyo jabibaar oo la dhaha jabi east maanta alxamdulilah waxaan ku faraxsanahay inaan halkaan aan aan keenay raashiin raashiin oo ka kooban bur iyo boosho toddoba boqol iyo toban box marka la xisaab waxay noqoni eighteen tons marka alxamdulilah raashiinkaas oo raashiin shaksi ah dowladd aan ahayn hay-ad aan ahayn oo shaksi ah ayaa sidii marka hore baan yeeli jiray waxaan jeclaystay in wakhtigan abaarta ah inkastoo maalin hore roob la heli wakhti waxaa lagu jiraa ugu daran oo dadka ay baahan yihiin inaanaan isku dhex noqdo sidii hore alxamdulilah dadka aan raashiinkaas u keenay raashinkan waxaa ka faa'iidaysanaysa ilaa toddoba boqoloo qoys seven hundred households marka insha allahu raashinkaasaan maanta aan guddoominahay intaasi kadib waxaa deeqdaasi raashiinka uga mahadceliyey wakiilka laga soo doortay deegaanka saale cabdirashiid macalin cusmaan oo isagu deeqdaasi raashiinka gaarsiiyey bulshadii soo dooratay waa kuwan qaar ka mida bulshadaasi oo uga mahadcelinaya waa kala gadoognay waan ku mahadsan yahay magacayga waa cali macalim anigoo joogno maanta meesha la yidhaha jabibaar ayaas noo imaaday muxushmiga cabdirashiid mar kasta oo dhib qabna waana soo booqdaa ninkaas ilaahay ha barakee horta mid u horraysa aa ilaahay ha barakee haddaad wax dimacsan yahay ninkii soo gala allah ka dhiga ninkaas wakhtigaan dhib qabna oo jilaalka la joogo biyaad noo keenaa waaga aan biyo helnana haddana biyo waxay lagu cuni lahay raashiinaad noo keenaa raashiin ayaad noo keenaa hadda waxaa waaye maanta raashiin bur iyo ka kooban boosho aas noo keeni oo dadka bilcaanta ilmaha ragga farax geli intaa la egi raashiinka gaankiis ambisuweel baa lay dhahaa waxaan joognaa jabbibaar kaansoolahaaynu oo barakaysnay wakhtiga hornaan soo dhin haddana dhisrn waxaad noo keen raashiin fara badan oo lagu noolaad oona farax geliyo oo magaalada kulli guryaha ay ka soo baxday wax jooga ay jirma saqiirii kibra meeshaan taagiinoo sawir laga qaadaya maasha allah allah ku barakay muxushma soo dhawaaw mar kasta waa ku soo weri maraan ku nacabnahay malin waa ku soo dhawaynahay haddana soo dhawaaw oo qalbi furan ku soo dhawaaw oo kulli saqiiraha hataa maanta waa kaa farxeen raashiin aa la dejinaya lele meesha moogtahay maasha allah waa barak allah ku barakay maxamuud maxamed sheekh maxamudulfagir warbaahinta ista mandheera